taswiirta afar iyo labaatanaad ilaahay mar kasta waxa uu noogu sheegaa oo digni nagu siiyaa in aan la kulanno cadowgeenna waa in aan ahaanaa sida askartan dabaabushaysan ee taswiirta ku taalla ilaahay maanta waxa uu noo sheegayaa in aan dagaal diyaar u ahaanno dagaalkaas oon ahayn mid gacmo lasula imaanaya ama mid lagu isticmaalayo ruuxaanno ama jinniyo laakiin waa dagaal kulul walle oo aanu la dagaalamayno shayddaanka iyo xooggiisa waxa aad dhegaysataa buugga efishiyanka ee axdiga cusub cutubka lixaad halkaas ilaahay wuxuu noogu sheegayaa dharkii aan xidhan lahayn ama gaashaankii aan qaadan lahayn si aan dagaal diyaar ugu noqonno haddana aynu u laabanno buugga efishiyanka ah cutubka lixaad aayadaha saddex iyo toban ilaa siddeed iyo toban haddaba sidaas daraaddeed hubka ilaah qaata si aad u awoodaan inaad maalinta sharka iyaga is hortaagtaan oo markaad saas oo dhan yeeshaan aad awoodaan inaad istaagtaan haddaba istaaga idinkoo runta dhexda ku xidhan oo laabtana laabdhowrka xaqnimada ku xidhan oo cagahana gashan isu diyaarinta injiilka nabadda oo weliba waxaa kaloo aad qaadataan gaashaanka rumaysadka kaas oo aad ku awoodaysaan inaad ku wada demisaan kan sharka leh fallaadhihiisa ulolaya oo dhan oo waxaad qaadataan koofiyadda badbaadada iyo seefka ruuxa ah ereyga ilaah martaas ku dhowra adkaysasho oo dhan iyo u ducaynta quduusta oo dhan saaxib waa mid muhiimad ah in aanu baranayno ereyga ilaah laakiin keliya muhiim ma aha in aan baranno laakiin waxa muhiim ah in aan ficil ku samayno